magaalada beledweyne weliba ku mid ataa magaalooyinka uusamaro webiga shabeelle xili roobaadka deertiga walibaa la ku digaayay in webiga uusa fatahaad xoogan sameeyo koraa taasniyo ku dhalada korto dhibaatooyin shalgadisana haatoy weliba webigii uusa bilaabay in fatahaad usa sameeya qoysas badana qasabka nagati in minateedi iyo kubogtaaran qaarshan mar horba iyo aadan digniina hay-adaha dowladda meelahaan kalena minateedi waxda biyo-aanka galena waxaana ku mid ah shacabka magaalada beledweyne ee saamaya fatahaada webiga shabeelle iyo weliba iyo ku hadalena xaalada dadka kubugtaalay xaafadoosho iyo dhibaatooyinka iyo wajahayana iyoona sheegeen inuu jiraan dad weli kuga odoonsan xaafada magaalada kumida ee xaanaso unbaaha in langurmadaa waxaa ka mid ah shacabka beledweyne waad ujeedaan barwaaqo ilaahay ayaa dhacday marka waadna ujeedaan shacabku wuxuu ku sugan yahay insha allahu tacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaa laga rabaa inay ummaddan u soo gurmadaan insha allahu tacaala ilaah baa gargaar bixiye laakiin intii tabartiinna inaad gobolka ka qayb qaadataan oo aad ummadda shacabka wax allaala wixii bannaankaas ku baxay oo duurka ku dhibaataysanay ummadda maatada ah inaad u soo dadaashaan hadda waxaa ka imaaday degmada bannaankeeda ama gobolka bannaankiisa meel la yidhaha ceel jaalle waxaan usii socdaa magaaladii magaaladii iyo inta u dhexaysa ayaa riskigan uu ka muuqdaa ummaddii shacabka aheed waad u jeedaan dhibaatada ay ku sugan tahay marka ilaah baa barwaaqadan keenay alxamdulilah alshukru waa wax walbaba ummadda bannaanka taagan oo muslimiinta ahna waxaan ka codsanayaa inay ummaddaani wax allaala waxay u qaban karaan hil iyo hoo ama garab ay u qaban karaan inay ugu soo gargaaraan walaa marinteeda ninkii ilaahay ka bixi unbaa ka baxaya inta badan adiga waa hadda way nabad qabtaa hadda wixii ka dambeeya tarka inuu sii saa'ida ayaa macquul ah saaki sida lagu maray iyo hadda saan ku marnay isma lahan marka hadduu tarka saa'id yahay wixii kaloo dambeeyana ilaah baa og annaga ma ogin maanta dadka intooda badan magaaladu way ka baxeen intii yareed ee ku jirtana hadday ka bixahayaan marka ilaah baa mahad iska leh runtii waa biyaha waa marti insha allah inay naga tegi doonaan ilaahay baa noo keenay waxaan ilaahay ka baryaynaa insha allah inay noqonno kuwa heshiiya naf iyo maalba ilaahay oo nooga aniga horta waxaan ka imid qaybaha ka mida xaafadaha intooda badan waa soo sahmiyey hadda waxaan ka yimaaday bunta koobaad beesha la yidhaahdo meesha ugu halista badan maanta ee dadka badanaa ku halista ay ku garaafoobaan badanay leedahay way garaafaysan tahay inta badan dadka ma wada mari karaano waxaa jira qayba hirka marka uu dadka tuuro ee raacaya ayna haysan meel ay qabsadaan misene buundadii aynu dhammaystirnayn runtii buundada waa buunda curyaana runtii runtii haddaan ka bixiyo arrintaa comment haddaan ka bixiyo shacabka iskuma gudbi karaano runtii waxaa waaye meel aad u halis badan waaye halisteeda leedahay maalinta ugu horraysa ay biyaha ku bilowdeen ayay waxay samayhaysaa dadka intooda badan qaqabasho ay mari haysaa ay dadka inta awoodda lahay mari hayaan runtii waxaan u malaynayaa biri iyo wixii kasii dambeeyaba ina dadka xataa dhallinyarada ee awoodda lahay ay tabar waayeen meesha inay maraan marka isku socodka gaadiidka iyo iska daaya isku socodka ee raggii xooganaaba meesha aad tabar u hayno hay-adaha dowladda ayaa horay digniinaha ku saari in webiga shabeelle uusa fatahaad xoog leh uusa sameeyi koraa dadkani lanka baaqay in minateedio iyo hareeraha webiga meelo uusinto badan seedo koraa iyo iskugabog taalana si dhibaatooyin hanku diirna